بsم الlh الحمd لله الثناء لله ثma الصلاaة والسلاaم عlى رsuuل الlh صلى الlه عليه وsلم رb cلمنا mنه ma جahilna وذkirna minh ma nasيna casharku waa dersigaynu ka bilaabanayaa casharka kow iyo tobnaad kitaabka allu'lu wاlmarjaan fيma اtafaqa عalayhi الshaykhan baabu tayamumi wuxuu baab yahay tayamum waa gebagabaysi ama booraysi baa la yidhaahdaa xadiiثu caaishaةa zawji الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam annaha qaalat caaisha waxay tihi kharajnaa maca rasuulillaahi baan baxnay salى اllahu عalayhi wasalam fii bacdi asfaarihi nebiga safaradiisii qeyb ka mid a ayaanu nebiga ku raacna oo la baxnay xataa idaa kunnaa markaanu ahaanay bilbaydaa'i meesha la yidhaahdo aw amase bidaati اljeyshi meesha la yidhaahdo inqadaca waxaa go-ay ciqidun kuul oo lii aniga ii ahaatay kuul baa go-day waa la waayey fa aqaama rasuulullahi nebigu waa nagaaday sala اllahu calayhi wasalam cala ltimaasihi cala ltimaasihi dalbidiisa iyo raadraadintiisa ayaa nebigu u nagaaday saxaabadii ciidankii o dhan waa nagaadeen kuushaas baa la waayey qaaliga ah wa aqaamanaasu dadkiina waa nagaadeen macahu nebiga maciisa walxaal laysuu aysan dadku ahayn calaa maa-in biyo dushood aysan biyo haysan meel biyo leh ma aha meeshu walaysa macahum iyagana macooda ma ahaanin maa-un biyo iyana biyo ma wadan meeshuna biyo ma leh faata annaasu dadkii waxay u tageen abaa bakrin faqaaluu waxay dhaheen alaa taraa ma waadan u jeedin maa sanacat waxa ay samaysay caaishatu gabadhaadi caaisha waxa ay fashay mayaadan arkayn aqaamad way negaysay birasuulillaahi rasuulka ilahi sal alay slam iyo wabinaasi dadkii macahu nebiga maciisa walaysuu mana aysan ahaanin dadku calaa maa-in biyo dushooda meeshuu biyo ma leh walaysa macahu maa-un iyaga macoodana biyo ma ahaanin fa jaaءa abuu bakrin baa yimid walxaal rasuulullaahi rasuulka ilaahina salى اllahu calayh wasalama waadicun uu dejiyey ra'sahu madaxiisa calaa fakidii aniga bowdadayda caaisha waxay tihi nebigu madaxiisa wuxuu saaray aniga bowdadayda qad naama xaalu nebigu seexday nebigu waa gam-ay abuu bakar baa yimid faqaala wuxuu yidhi abubakr xabasti waad xabistay caaishay rasuulallaahi nebi maxamed adaa xabisay sala allahu alay slm wannaasa dadkiina waa xabistay iyagoo safri lahaa kuushaadii baa u xabistay ayib walaysuu calaa maa-in walaysa macahu maa-un qaala waxay tihi facaatabanii waa i dagaalay oo waa i canaantay abubakr wa qaala abubakr wuxuu yidhi maa shaa allahu ilaahay wuxuu doonay an yaquula inuu yidhaahdo ereyadii wa iska canaha ka afgabaadsato oo iska daysa wixii uu dhihi karay oo canaan ah oo ilaahay doonay buu igu yidhi waaye way dulmadha wajacala wuxuu gudagalay afka keliya kama hadlaynaya yadcununii inuu ijuqaynayo biyadihi gacantiisa inuu igu durayo fii khaasiratii kelidayda dhexdeeda halkaa kelidaabuu saa iga gujinayaa caaisha xanaaqa macnaha nebigiibaa calayhi salatu wasalaam iyo saxaabadii baad negaysay meelaan biyo lahayn iyana biyo ma wataan ilaa oo lagu soo dacweeyey marka yadcununi saasuu iga gujinayey iga mudmudayey gacantiisa kelida gosha meesha ah falaa yamnacunii ana igama mancinayn min ataxaruki inaan dhaqdhaqaaqo inaan dhaqdhaqaaqo wax kaloo ii diidaya ma leh ilaa makaanu rasuulillahi nebi moxamed ahaanshihiisa mooyaane sal sl calaa fakidi bowdadayda nebigii baa igu jiifo isma dhaqaajin karo ee markay xanuunsato haddaan nebigu ku jiifin waa boodi lahayd oo way kici lahayd oo way macnaha dhaqdhaqaaqi lahayd laakiin inaan dhaqdhaqaaqo sidaydii aan ahaado waxa weeye baan ku dadaalay liajli nebi moxamed baa halkan barkan qisooyinka kaloo la wariyay abubakar iyo nebigu maalan markii ay gedka galeen haddii la yidhaahdo abubakar baa abeesa aqaniinta ama bahal baa qaniinay oo markaas adkaystay oo aan isdhaqdhaqaajin iyo qisooyinka la midkaayoo kale hadda middaani waaba tanba waa bukhaarigii saxiixaynkii wey fanaama rasuululahi nebi maxamed waa seexday sal alla alay slam xataa asbaxa ilaa uu waaberisay calaa kayri maain xaalu ahaaday biyo la-aan faanzala allahu ilaahay baa soo dejiyey aayata tayamumi aayadda booraysiga oo ah fatayamamuu gebagabaysa oo booraysa waagaa hore booraysi ma jirin meesha xikmad baa ka socotay in meeshan biyo la-aantaa lagu nagaado axkaam badan iyo xugun dhan iyo arrin dhan baa la jidaynayaa arrintaa awgeed faqaala usayd bin xudayr baa wuxuu yidhi saxaabiga weynaadoo cajiibka ahaa maa hiya midaani ma aha biawali barakatikum barakadiinna tii ugu horeysay yaa aala abibakrin reer abibakarow baraka aan idinka aragno tii u horeysay tani maaha in ilaahay ummaddii yusri uga dhigay oo booraysa haddii biyo la waayo layska boorayso oo idinka sababtiin bay ku timid waaye faqa- faqaalad caaisha waxay tidhi fabacadnaa waxaan kicinay albaciira neefkii geel ahaa alladii kaasoo kuntu calayhi anigu aan saarnaa neefkii geel ahaayoo aan la socday ee ii rarnaa meeshuu fadhiyey baa laga kiciyey fawajadna alciqda kuushii waxaan ka helnay taxtahu hoostiis kuushii la waayey oo loo nagaaday oo meel kasta laga raasay oo nebigu yidhi halla doondoono oo markii dambana tayamumka iyo booraysiga la soo dejiyey neefkan geelaah baaba ilaa ku fadhiyey hoostiisaa laga hela akhrajahu lbukhaariy fii kitaabi tayamum baabu xadaanaa cabdullaahi bna yuusuf cabdullaahi bin yuusuf xadiiu camaar can shaqiiqin qaal kuntu waxaan ahay jaalisan mid fadhiya maca cabdillaahi cabdillaahi mar haddii la iska idlaaqo waa taqaanaa waa cabdullaahi binu mascuud cabdullaahi binu mascuud maciisaan fadhiyey shaqiiq weeye iyo wa abi muusa alashcariyi saxaabiga kale faqaala wuxuu yidhi lahu cabdullaahi ku yidhi abuu muusa wuxuu yidhi abuu muuse low anna rajula nin ajnaba junub junub noqdo oo falam yajidil maaa biyo uusan helin shahran bil dhan amaa kaana mausan ahaadan yatayamamu mid booraysanayo wa yusalli tukanaya bil dhan haddii biyo aaweydid mayaadan booraysanayn oo aadan iska tukanayn waliba qofkaasoo junub ah oo mayri la-aan ah fa keyfa tasnacuuna see ku samaynaysaan bi haadihi laayati aayaddan oo fii suurati ilmaa-ida ah oo falam yajiduu maan ilaahay yidhi biyo aynaan falam tajiduu maan aynaan helin fatayamamuu u qasda ama ku gebagabaysa saciidan siigo ayiban wanaagsan saciidka maa calal ardina waale wax allaale wixii dhulka dushiisa ah aa gaarayna faqaala wuxuu yidhi cabdullah cabdullahi bis wuxuu yidhi low ruqisa lahum haddii dadka loo ruqseeyo fii haadaa arrinkaas alayidha bil dhan qofkii biyowaayaba booraysa ha wado la awshaku waxay u dhowaanayaanoo degdegaysa idaa baradda markuu qaboobo calayhim dushooda almaa-u weeye halkaas godaal saar almaa-u biyo markii ay qaboobaan oo biyo qabow ay arkaan an yatayamamu inay u qasdaan ashaciid boorkii hadhow markii biyo qabow arkaan ba naga daaya biyahan qabow kuma weesaysan karnee waa booraysananahay bay dhahayaan iyada lafteeda haddee waaba masalada waxaa haya sawaabkeeda waxaa weeyaan abuu muusa alashcari haddii hadda biyo qabowga nafta looga boqo waa la booraysanaya iyada lafteeda qultu waxaan idhi wainamaa karihtum waa ka hateen mayaa haadaa booraysigan lihaadaa kaa dartiis inaan dadku hadhow hadday biyo qabow iyo wax la mida arkaan ay biyihii ka tagaan booraystaan awgeed mayaa u kahateen qaala wuxuu yidhi nacam faqaala abuu muusa baa yidhi alam tasmaca muwaadan maqal cabdullaahi binu mascuudow qowla camaar camaar binu yaasiir hadalkiisa licumar uu ku yidhi bacahanii rasuulullaahi nebi maxamed baa i diray sala allahu calayhi wasalam fii xaajatin danbuu ii diray fa ajnabtu waan junubay falam ajidil maa'a biyana ma helin fatamaraqtu waa galgashay fi saciidi boorkii iyo gelgelintii kamaa tamaraqu say u galgalato addaabbatu daabbadu neefka geelaah gelgelin iyo meel boor leh sida uu dhinacyadu iskugu rogrogo baan isku rogrogo booraysiga markaa wuxuu u qabaa biyaa weydaye junub baa tahaye haddaad biyo heshisoo jirkoo dhan ma dhaqdeen haddana jirkoo dhan boor ku galgalo adoo dhan buu u fahmi waaye saasaa dhacday ayib fadakartu daalika linabiy nabigi baan u sheegay sala allahu calayh wasalam dee ninkaanoo wada boor ah faqaala wuxuu yidhi inamaa kaana wuxuu ahaa yakfiika mid kugu filan an tasnaca inaad samaysid hakadaa sidaas warmaa sidaas samaysid waa sidee sida soo socota waa tan ah fadaraba waa dhuftay bikafihi calaa cashiis ama sacabkiis ama bacbacadiis ayo darbatan hal garaac wuxuu ku dhuftay cala alardi dhulkau ku dhuftay uma nafadaha waa hurgufay boorkii badnaa uma masaxa bihimaa labadii gacnood wuxuu ku masaxay labadii kaf dahra kafihi kafkiisa dhabarkiisa buu bishimaalihi ku masaxay gacantii boorka lahayd buu wuxuu ku masaxay gacantii bidixda lahayd dusheeda oo kafka ah aw dahra shimaalihi ama gacantiisa bidixda dusheeda buu bikafihi calaa cashiisa ku masaxay marka dahra shimaalihi iyo dahra kafihi haddii la yidhaha booraysiga dee kafka keliya intaan keliya aba laga booraysanaya dahra kafihi ama dahra shimaalihi bidixdii oo gacantii bidixdii oo dhan buu bikafihi ku masaxay uma masaxa bihimaa wuxuu ku masaxay labadii gacnood wejahu wejigiis waaye horta wejigaa la hor masaxayaa gacnaha dambeeya xoogaa baana boorka la iska fududaynayaa faqaala cabdullaahi wuxuu yidhi cabdullaahi bn mascuud oo masalada la rabay in laga dhaadhiciyo wuxuu yidhi caalim ah afalam tara cumara sayd cumar ma waadan arag lam yaqnac inuusan ku qancin biqowli camaar oo haddii hadda saa dhacday cumar miyuu ku qancay camaar qowlkiis kuma qancine marka masalada waxa weeyaan biyaha haddii la waado waa la booraysanayaa qobow daran hadduu jiro waa la booraysanayaa waaya boorayskuna waa wejiga iyo labada gacnood akrajahu lbukhaariyu fi kitaabi tayamum baabu tayamumi darbatan hal mar in ciidda lasoo qaato laakiin waa garanaysa madabka imaam shaaficiyo iyagoo adilo kala deliishanaya laba jeer in ciidda lasoo qaadanayo xadiiu camaar jaa rajulu nin baa u yimid ilaa cumar bn اkhadaab waa tan waa middan ti cumar bn khadaab faqaala wuxuu yidhi inii ajnabtu waan junubay sayd cumarow falam usibil maa biyana ma helin ma asiibin faqaala camaaru bnu yaasir baa ku yidhi licumar bni اlkhadaab amaa tadkuru ma waadan garanayn cumarow anna inagu kunnaa inaan ahayn fii safarin ana aniga iyo wa anta adiga inaan safar ku wada jirnay fa amaa anta adigu falam tusalli maba aadan tukan mar haddaan biyo la helin waama ana anigu fatamacagtu waan galgashay waa isrogrogay ciiddii iyo boorkii baan ku galgashay fasallaytu waa tukaday fadakartu linabiyi baan u sheegay sala allahu calayhi wasalam faqaala nabiyu baa yidhi sala allahu calayhi wasalam inamaa kaana wuxuu ahaa yakfiika midka kugu filan hakadaa sidaa inaad dhahdid sidee fadaraba nebigu nebigaa ku dhuftay sal ly slm bikafayhi wataa labadii calacalood alarda dhulka wanafaka fiihimaa waa afuuf boorkaa laiska fududaynaya uma masaxa bihimaa wuxuu ku masaxay wejhahu iyo wakafayhi wejigii iyo labada kaf labada calacalood waa garanaysaa aimo badan imaam shaafici ka mid ah waxay leeyihiin ilaa suxullada ayaa la gaarsiinayaa booraysiga akhrajahu lbukhaariyu fi kitaabi tayamum baab baabun almutayamimu hal yanfuqu fiihima xadiiثu abiljuhaymi اlansaariyi can cumayri mowla bni cabaasin anahu samicahu waayo ibnu cabaas buu maqlay yaquulu xaalou leeyahay aqbaltu waan soo qaabilay ana aniga iyo cabdullaahi binu yasaar ana anigayo waa cabdullaahi bna yasaar oo ah mowlaa maymuunata maymuuno mowlaheedii maymuuno oo zawji nebiy nebiga xaaskiisa sal l slm xataa dakhalnaa ilaa aan uga soo galnay calaa abi juhaymin juhaym bin alxaarif bin simata simata alansaariyi faqaala abuljuhaym alansaariy wuxuu yidhi aqbala nebiyu nebi maxamed baa soo qaabilay sala allah alay slm min naxwi bi'ri jamalin bi'ru jamal xaggeeda baa nebigu ka soo qaabilay halkaasuu ka soo socday falaqiyahu rajulu nin baa la kulmay fasallama calayhi wuu salaamay nebiguu salaamay falam yarudda kama radin calayhi ninkaas annebiyu nebigu salaantii kama qaadin sal s xataa aqbala ilaa uu nebigu qaabilay cala aljidaari derbi derbi halkaanu qaabilay famasaxa waa masaxay nebigu inta boor ka soo qaatay biwajhihi iyo wayadayhi wejigii labada gacnood uma intuu dahaaro qaatoo booraysay ka bacdibow radda ninkii ka radiyey calayhi ninkii assalaama markaasuu calaykum salaam yiri anaha nebigu ma weyse qabin wuxuu rabay isagoo dahaaro qaba inuu salaamta radiyo derbi buuna gacnaha marsada oo derbigu muxuu leeyahay derbigu maaha midkaan nuuradda iyo ranjiga iyo sibirka lagu malaasay oo kale waxaas waagaa ma jirin derbiyada madiina xiidaanulmadiina la yidhaha xaa'idyada derbiyada madiina waxay iska ahaayeen waxaa dhoobada lagu dhiso derbiga markaa gacantaa u saadhin boorkii unbaa kusoo raacaya boorkii unbaa kusoo raacaya ama qofku hadduu boor waayo dee muxuu ka helayaa dhagax qallalan ama ma garanaysaa sida hadda dadka meelahaan waxba kaa soo raacaynin oo maalan markii la yidhaahdo saciidan dayiban culimmada qaar baa waxay leeyihiin saciidku waxa weeye wax kastoo dhulka dushiisa yaalla waxaan dhulka dushiisa yaallo derbi iyo dhagax iyo waxay doonaan ha noqda inay gacanta mari iska boorayso maye fatayamamuu minhu booraysa minhudaas oo tabciidiye ah ilaa waxa weeyaan macaanideeda tabciid inay tabciid ama bacdiye keentaa ka mid ah oo bacid baa ka mid ahayd ibnu maalik waa isagi lahaa waxa weeyaan marka waxa kale minhu noqonayo qeyb ka mida kusoo raaci kardho waa waxaan boorka weeyaan ee dhagaxa minhu kaa soo raacaysa bacdi kaa soo raacaya ma jiro imaam shaaficiya waxay leeyihin culimo kalena waa boorkaasun bes waxa looga jeedo saciidan dayiban culimada kale waxay leeyihin waxaa ka laala wixii arrada dusheedaa wey marka sha- imaam shaafici waxay kaga jawaabayeen aimadaas dee derbigaa nebigu masaxday waa derbigaa dhoobada iyo dhagax lagu dhiso oo boorun baa ka soo raacayey marka hadda dad badan baa iska fududayso waxay samaynayaan sida nin daberaha ka yimid ii sheegay gaarigiisa qofku isagoo iska wato adduun weynahaas waa salaadu iskaga soo gelaysaa dhalada gaariga iyo meeshaa dhaskiisaabuu saas gacanta iska marmarinaya waa oo derbiga gaariga maaragtay daaqadiisa iyo wixii lamid gacanta saa iska marinaya wejiga iyo iska masaxanaya baa booraysa buu leeyahay oo tukanaya waay akhrajahu lbukhaari fi kitaabatah marka waxa weeyaan qofkii inuu boor helo weeye ama biyo helo haddii kale wuxuu noqonaya qofkii la dhihi jiray faaqidu dahuureyn labadiiba waa waay boor iyo biyo midkan hadduu waayo waa masalo dhanoo qofkaas waxaa la yidhahdaa faaqidu dahuureyn labadii lagu dahaaro qaadan jiray labadiiba waa waay derbi baa nabigu gacanta marsa haddii la yidhaahdana waa sax laakiin derbigu hadda muxuu ahaa waa hadda derbiyadaas boor kale oo kale weeye baabudaliili buu u baab yahay calaa ana almuslima qofka muslimkaa laa yanjusu inuusan najaasoobin muslimku ma najaasoobin xadiidu abi hurayra radia allahu canhu qaal laqayanii rasuulullahi rasuulka ilahi baa ila kulmay sal alla alay slm walxaal anaa junubun aan ahay fa akhada biyadii gacantaydiibuu nebigu qabtay famashaytu macahu nebigu gacantay ahayaan maciisa socday xataa qacadda ilaahu nebigu ka fadhiisay fansalaltu waan siibtay waa dusay waa ka tegey nebigii isagoo aan ii jeedin faataytu waxaan tegey alraxla alaabtaydu meeshay taallay makaankaan deganaa gur baan degey oo aaday fakhtasaltu waa soo qubaysay ilaa junub buu ahaaye uma ji'tu waa imid walxaal huwa nebigu qaacidun uu fadhiyo faqaala wuxuu yidhi ayna kunta yaa abaa hirin abaa hirow xaggee ahdi waadig hadeer ila joogay goormaa tagtay faqultu lahu nebigu waxaan ku idhi dee nebi alla waa soo qubaysanayay faqaala nebi wuxuu yidhi subxaana allah yaa abaa hirin ilaahay nasahnaantiise ina almu'mina laa yanjus qofka muminkaa ma najaasoobo isagu wuxuu is yidhi adoo junuba miyaa nebi maxamed ag fadhin ka dhaah caadiba maahid ma dahaaro qabtide marka nebigu wuxuu yidhi qofka qubaysun baa lagu leeyahay qofka ma najaasoobo qofka muminkaa ma najaasoobin waa daahir akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi lqusl ayuuna ku wariyey baabu maabuu baab yahay yaquulu ou qofku ku qowlayo idaa araada markuu doono dukuula alkhalaa'i khalaha inuu galo xamaamka inuu galo qofku markuu rabo ducaduu akhrisan lahaa wey meeshaasi waa meel khataroo adkaar baa la akhristaa xirsi xirkaadaa la akhristaa xadiidu anas qaala wuxuu yidhi kaana nabiyu nebi maxamed waxaa sala allahu calayh wasalam idaa dakala alkhalaa'a khalaha markuu galo qaala mid yidhaahda allaahuma allahaydow innii anigu acuudu waan magan galay bika adiga min alkhubthi waalkhabaa'ihi baan kaa magan galay min alkhubthi shayaadiinta kuwa lab waalkhabaa'ihi shayaadiinta kuwa dhedig waxaas baan kaa magan galay ilaahu kuwaasaan kaa magan galay kuwooda lab iyo kuwooda dhidigba labada waa leeyihin meeshaasna waa meel dee arrimo iyo xaji gudashaa loo galaayo meelahaasay ka agdhow yihiin ama joogaan deedna wardigaana laga akhrisanayaa ilaahay baad baryaysaa ilaahu iga badbaadi akhrajahu lbukhaariyu marka sunnadii waa inaad tadbiiqisid ku camalfashid akhrisatid baabu daliili buu u baab yahay calaa ana nawma aljaalisi qofka fadhiya hurdadiisu laa yanqudu lwuduu'a weyse inuusan burinayn qofka hadduu fadhiiso fadhigii la rabay inaan weesadiisu burayn ayuu daliil u yahay xadiidu anas ibni maalikin qaal uqimat isalaatu baa la aqimay walxaal annabiyu nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam yunaajii rajulan nin la koodayo ama la faqayo fii jaanibi lmasjidi masaajidka dhinaciisa baa nebigu nin la hadlayay salaadiina waa la aqimay famaa qaama ila salaati nebigu salaaddii uma kicin xataa naama alqowmu qoomkii ilaa ay ka seexdeen iska kaa i tuji iyo nebigu howl buu haystaa hebelowna tuji iyo adigu gal iyo ma jidho nebi maxamed baa meesha jooga cid geli kadha iyo cid tujin kadha ma jidho nebigaa la sugayaa salaaddii nebigaaba helaysaa yaa cid kale ku xiranayaba calayhi salatu wasalaam laakiin ninkaas hawshuu nebigu ka lahaa intuu ku daahay oo ku daahay ilaa dadkii ka seexdeen dee dadku waa fadhiyaan mar hadday fadhiyaan tarabuc u fadhiyaan bes awalna waa dahaaro qabeen weysada kama buriso qofka fadhiyaa hurdadiisu weysada ma burinayso way ujeedku akhrajahu lbukhaariyu fii kitaab اlaadaan baabu limaami oo tacrudu lahu lxaajatu bacda alimaam imaam dani ku timid intii la aqimay ka bacdi baabkaasu ku keenay bismi illaahi raxmaan raxiim kitaabka afraad waa kitaabu salaati salaadii buu kitaab u yahay baabu badil aadaani aadaanka bilowgiisi buu ka hadlayaa xadiidu ibnu cumar kaana yaquulu wuxuu ahaa kii dhahaa kaana almuslimuuna waxay ahaayeen xiina qadimu lmadiinata madiina markay soo galeen yajtamicuuna kuwa soo urura fayataxayanuuna way wakhtiyeysan jireen asalaata salaada aadaan la maqlaya ma jiree aadaanna weli lama jirayne waa iska wakhtiyeysan jireen salaadda war wakhtigii aan tukan jirna hadaha mata laysa muusan ahaan yunaadaa lahaa salaada mid loo dhawaaqo shanigu ma ahayn salaada in loo nideeyo loo dhawaaqo fatakalamuu yowman maalin bay ka hadleen fii daalik maalin bay arrintaa isku soo qaadeen oo maxay dhaheen faqaala bacduhum waxay dhaheen ittakhiduu waxaad samaysataan naaquusa naaquus oo midla naaquusi nasaara nasaarada gambaleelkeeda jaraska dawanka gambaleelka oo kale nasaarada kiristanka qalalowdaas oo kale aan salaada ku garanno xilliga markii la joogo bahalkaa halaga firimbiga hala yeeriyo seerigaas qalalow iyo wixii la mid ah ha dhawaaqo salaaddii waa joogtaa qolaasaa tiri wa qaala bacduhumna waxay dheheen bale buuqan buuq samaysa oo midla qarnil yahuudi yahuudda geeskeeda oo kale ah war maye wax la yidhahda buuq oo geesahoo isnaan lagu dhawaaqo kaasaan samaysananaa fa qaala cumar baa wuxuu yidhi awalaa tabcahuuna muma weydnaan dirayn rajulan oo yunaadii bisalaati salaada ku dhawaaqa war intaa waxaad samaysanaysaan maa nin dirno salaada dadka ugu yeera faqaala rasuulu llaahi baa yidhi sala allahu calayh wasalam yaa bilaal qum istaag fanaadi bisalaati salaad dadkaa kugu dhawaaq salaad ku nidee dhawaaq akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi aadaan baabu badil aadaan baabu lamri buu baab yahay lays amrayo bishafci laadaani aadaanka laba laba in laga dhigo iyo wa itaari liqaamata aqimiddana in mid mid laga dhigo taas buu ka hadlayaa ayb xadiidu anas qaal dakaru naara waxay sheegeen naar iyo wa naaquus war marka salaaddu soo gasho dab la arko ololkiisa iyo qiiciisa ma shidanaa war maye naaquus kaama garaacnaa fadakaruulyahuuda yahuudiya wa nasaarana waa sheegeen labadaa qoloo ilbaxa ahaan jiray oo diinaha hore loo soo dejiyey waxyaalahay ogeysiiska isku siiyaan bay sheeg sheegeen faumira bilaalun baa waxaa la amray an yashfaca alaadaana aadaanka inuu shufci ka dhigo tiro isla eg wey wa an yuutira liqaamata aqimidana inuu witriyeeyo oo mid mid ka dhigo laakiin ogow aadaanka alfaadiisa waa labo labo laakiin takbiirta u horeysa waa afar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar taa waa afar aadaanka kelimadda u dambaysana waa hal xabo laa ilaaha ila allah laba jeer maaha taasna waa mid tan u horeysana waa afar inta kalena waa labo labo aqimidda ka waran hal hal ha laga dhigaa layidhi waa sax ilaa waxaa lafdu liqaama waa labo qad qaamat isalaatu qad qaamat isalaa laba jeer taasna waa taas ayib baabu maa buu baab yahay yaquulu baabulqowli buu baab yahay qowl iyo ku hadlid midla qowlilmu'adini mu'adinka qowlkiisaoo kale in lagu hadlo liman qofkii samicahu maqlay mu'adinka uma yusalli cala nabiy buu ku salinayaa qofkaasi sala allahu calayhi wasalam markaa mu'adinka ka daba tiri kabacdi nebigaa lagu salinaya uma yas'alu wuxuu u su'aalayaa lahu nebiga alwasiilata wasiilo ilaahay u weydiinayaa ducadiisu akhrinayaa ilaahay waa inuu nebiga wasiilo siiyo nebigaaba dhahaya ilaahay ii weydiiyey ilaahay ii barya inuu meesha igu maamuuso isiiyo hal qof bay dow u tahay inaa aniga ahay baana rajaynayaa adiga marka ducada dee waa u baahantaha adiguna in lagu duceeyo nebigaaba le halkaa igu duceeye alayhi salatu wasalaam qof kasta ducada waa u baahan yahay xadiidu abi saciid اlkhudriyi ana rasuula اllahi salى اllahu calayh wasalama qaal idaa samictum الnidaaa aadaanka markaa maqashaan faquluu waxaa dhahdaan midla maa yaquulu lmuadinu muadinku wuxuu leeyahi oo kale akhrajahu اlbukhaariy fi kitaabi اlaadaan baabu maa yaquulu idaa samica almunaadiya baabu fadli اlaadaani aadaanka fadligiisaba u baab yahay alla aadaanku fadli badan ah koow iyo waharabi shayaan shaydaanka cararidiis cinda samaacihi aadaanka markuu maqlo buu dibadda ku dhacayaa shaydaanku waa cararayaa aad buu u ordayaa xadiidu abi hurayra radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu calayh wasalama qaala nabi wuxuu yidhi idaa nudiya lisalaati salaada markii loo dhawaaqo adbara shaydaanu shaydaanku dabadu jeedinahayaa waa cararaya walxaal lahu shaydaanka u ahaaday duraadun sawdayn sawd baa ka baxaya dabada neeftaa gadaal ka timaada oo cararaya adinkaasoo ibsanaya xataa laa yasmaca sousan u maqal ata'diina aadaanidda qayladan kaleo marka boorku isku qarinaya adinka inuu maqlu diidaya faidaa qadaa nidaaa nidaha markuu dhammeeyo muadinku aqbala uu soo noqonaya shaydaanku samri mayo waa balaayo dadkii iyo meeshii laga adimay iyo ummaddii ba kusoo noqonaya xataa idaa huwiba misna markii la aqimo bisalaati loo aqimo adbara waa dabaduwaya waa cararaya xataa idaa qada tahwiiba aqimidda markuu dhammeeyo aqbala misna waa soo qaabilaya waaya kuwii loo adimo loo aqimo uusan ka samrayn maxaa malaynaya kuwa banaanka u joogo aanba iyagoo khayrba ku dhex jirin oo gaalo iyo munaafiqiin iyo ahlu macsiyo iyo ahlu shar ah oo isagoo iskaba qaatayba oo xisbu shaydaan noqday ilaah oo naga dhiga xataa yakdira ilaa uu kala dhex galo shaydaanku bayna almari qofka iyo wa nafsihi naftiisa salaad buuna ku jiraa qofki yaquulu shaydan wuxuu dhahayaa udkur xusuuso kadaa waxaas udkur xusuuso kadaa waxa kale limaa shay buu dhahayaa xusuuso lam yakun qofku uusan ahaan lahayn yadkuru mid xusuusta wuxuusan xusuusteen buu xusuusinayaa filim buu u daarayaa xataa yadalla rajulu ninku ilaahu ka ahaaday laa yadri midaanba garanayn kam sallaa intuu tukaday laa yadri waay wax maba ogaba ilaa sheekadiibaa iyo xisaabaadkii iyo howlaha adduunka buu ku mashquula akhrajahu lbukhaariy fii kitaabi laada baabu fadli tadiin baabu istixbaabi rafcilyadayni labada gacnood koruqaadkooda sunanimadeeda xadwa almankibeyni labada garab muqaabalkooda qaab la dhaha jira gacnaha saas in maarata dadka madaxa qabsada iyo dadka lama rabo labada garab muqaabalkooda maca takbiirati alixraami xirashada takbiirteeda maceeda iyo warukuuci wa maca rukuuci kor loo qaado marka la rukuucayo warafci iyo ka kor noqod wa fi rafci min arukuuci rukuucda markii laga toosay wa annahu qofkuna tukanaya laa yafcaluhu rafcigaas iyo gacan koruqaadka inuusan samaynayn idaa rafaca min asujuudi sujuudda markuu kasoo tooso wuu sujuuday uu soo toosa gacnaha saa dhihi maayo dad iskaa khaldama hadda jiro saa iska dhah iyagoo sujuudihii maraya xadiiثu cabdالlahi bni cumar radi allahu canهuma qaal ra-aytu rasuul اllahi baa arkay salى اllahu alيه wasalam idaa qaama fi salaati salaada markuu kaco rafaca yadayhi labada gacnood buu kor u qaadaya xataa yakuunaa labada gacnood ilaa ay ka ahaadaan xadwa mankibayhi labadiisa gara muqaabalkooda wa kaana wuxuu ahaa yafcalu kii sameeya daalika arrinkaa xiina yukabiru lirukuuci rukuucda markuu u kibaaranayo wayafcalu daalika uu samayn jiray idaa rafaca ra'sahu madaxiisa markuu kor uga qaado min arukuuci wayaquulu nebigu wuxuu dhihi jiray samica allahu liman xamidah waay dad baa dhaha samica allahu liman xamdah xamdah maaha samica allahu liman xamidah wey walaa yafcalu dalika arrinkaa ma uu samayn jirin fi sujuud akhrajahu lbukhaariy fi kitaabi اladan xadiidu malik bni اlxuwayrisi can abi qilaaba annahu ra'aa wuxuu arkay maalika bna alxuwayris idaa sallaa markuu tukanaya kabara isagoo kibaaranaya oo rafacaya dayn labada gacnood kor u qaadaya waaye waidaa araada markuu dabco an yarkaca inuu rukuucana rafaca yodayn labada gacnood buu kor u qaaday waidaa waidaa rafaca ra'sahu madaxiisa markuu kor uga qaado mina rukuucina rafaca yaday gacnuhu kor u qaaday waxadada wuxuu warramay saxaabigani ana rasuula lahi sal ly slam sanaca haakada nebigu inuu saas sameeyey akhrajahu lbukhaariy fi kitaabi iladan baabu ihbaati takbiiri takbiirta sugideediibuu u baab yahay inay takbiiri jidho fii kulli khafdin hoos u noqod dhammaanti wa rafcin wa fii kulli rafcin kor u noqod dhammaanti fi salaati markastoo hoos la aado iyo markastoo kor la aado ilaa rafcahu min arukuuci rukuucda markuu ka tooso mooyaane oo fa yaquulu wuxuu dhahaya fiihi markuu ka tooso rukuuca samica allahu liman xamidah taa allahu akbar ma leh xadiidu abi hurayra annahu kaana yusallii bihim wuxuu ahaa mid tujiya dadka fayukabiru waa kibaaranayay kulamaa khafada markuu hoos u raaracsamo wa rafaca koru tooso faidan sarafa markuu gadoomana qaala wuxuu dhihi jiray innii anigu la ashbahukum kan idinku ekaan badan baan ahay salaatan salaad birasuulillaahi nebi moxamed salaas ninka ugu salaad eg nebi moxamed waa aniga waa abu hureyre ah salaaddii nebiga salaad lagu xusuusto oo ugu eg waa salaadda aan tukado allahu akbar akhrajahu lbukhaariy fi kitaab iladan xadiidu abi hurayra qaal idaa qaama ila salaati salaadda marka u kaco yukabiru waa kibaaranayey xiina yaquumu markuu kaco uma yukabiru waa kibaaranayey xiina yarkacu markuu rukuco uma yaquulu wuxuu dhahayay samica allaahu liman xamidah xiina yarfacu sulbahu dhabarka markuu toosi kor yeelo min aragcati ragcadda markuu dhabarka kor uga qaado oo tooso waay uma yaquulu wuxuu dhihi jira walxal huwa qaa'imun isagoo taagan rabbanaa laka alxamdu laka alxamdu iyo falaka alxamdu iyo walaka alxamdu kul waa soo arooreen uma yukabiru waa kibaaranaya xiina yahwiyu markuu hoobto uma yukabiru waa kibaaranaya xiina yarfacu ra'sahu markuu madaxa kor uga soo tooso uma yukabiru waa kibaaranaya xiina yasjudu markuu sujuudo uma yukabiru waa kibaaranaya xiina yarfacu ra'sahu madaxa markuu kas- kor u soo qaado uma yafcalu dalika uu sameynaya fi salaati kulliha salaadoo dhan sidaasuu sameynaya xataa yaqdiyahaa ilaa uu ka dhammeeyo wayukabiru waa kibaaranaya xiina yaquumu markuu ka istaago min ahintayni labada ragcadood bacda aljuluus ah taxiyaad dabadeed labada ragcadood marka la kacayana waa allahu akbar akhrajahu lbukhaariy fi kitaab iladan xadiidu cimraan bin xuseyn can mudarif bni cabdillaahi qaal sallaytu khalfa caliyi bni abi aalib sayd cali gadaashiisaan ku tukaday radia allahu canhu ana aniga iyo wa cimraan bin xuseyn fakaana wuxuu ahaa sayid cali idaa sajada markuu sujuudo kabara midkii baarta allahu akbar waidaa rafaca ra'sahuna kabara waa kibaaranay waidaa nahada markuu ka hinqado min aragcatayni laba ragcadood bacda ragcatayni weeyaane kabara waa kibaaranay falamaa qada salaata salaada markuu dhammaystay akhada biyadii gacantaydu qabtay akhada biyadii gacanteeda waxaa qabtay cimraan bin xusein waa gacaynta ay qabtay deedna faqaala wuxuu yidhi qad dakaranii wuxuu xusuusiyey haadaa ninkaasi salaata muxamadin nebi moxamed salaadiisa buu isoo xusuusiyey sal اllahu alay slm waa cali sayid cali wuxuu maanta i xusuusiyey salaaddii nebi moxamed ow qaala wuxuu yidhi laqad sallaa binaa ninkaani waana tujiyey salaata muxamadin nebi moxamed salaadiisa sal اllahu alay waslm akhrajahu lbukhaariy fi kitaab iladan baabu wujuubi qiraa'ati اlfaatixati faatixada akhrinteeda buu baab yahay waajib inay tahay fii kulli ragca wa annahu idaa lam yuxsin ilfaatixata faatixada markuusan wanaajinayn walaa amkanahu aysan u suurtagal noqon tacalumuhaa barashadeedu qara'a wuxuu akhrinayaa maa tayasara lahu wuxuu u sahlanaado oo min hayriha faatixada aan ahayn qof aan faatixada aqoon wixii kaleo u sahlan buu akhrinaya dee qof faatixa garan waaya wax kaloo u sahlan kolley waa un waa la arkaya waaye xadiidu xadiidu cibaadata min ashaamit ana rasuul lah sal ly slm qaala nabig wuxuu yidhi laa salaata wax salaada uma jiraan liman lam yaqra' qofkaan akhrin bifaatixati lkitaabi faatixada akhrajahu lbukhaari fi kitab alaadan xadiidu abi hurayra radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi fi kulli salaatin salaad dhammaanteed oo yuqra'u la akhriyo qur-aan famaa kii asmacanaa uuna maqashiiyey rasuulullaahi nebi maxamed wuxuu qiradana maqashiiyey sal ly slam asmacnaakum hanana waa idin maqashiinaynaa abu hurayra wacdiga wada wamaa akfaa wuxuu naga qariyey cannaa xagga naga nebiguna akfaynaa cankum waa idinka qarinaynaa salaadahu hoos u tukadayna hoos baan qirada u akrinaynaa salaadahuna maqashiiyana waa idin maqashiinaynaa wain lam tazid haddaadan ka ziyaadin calaa ummi lqur'aani ummu lqur'aan oo faatixaha ka badan haddaadan akhrin ajza'at waa gudaysaa kugu filan kugu filan wain zidta haddaa ka ziyaadisana fahuwa khayru kugu khayr badan akhrajahu lbukhaariy fi kitaab ilaadaan xadiidu abi hurayra ana nabiya sal alla alay slm dakhala almasjida baa nebigu soo galay fadakhala rajulu nin baa soo galay fasallaa waa tukaday uma jaaa ninkii waa yimid fasallama cala nabiyi buu salaamay sala allahu alay wasalam faradda nebiyu nebiguna waa ka radiyey calayhi salaam salaamtii calayhi dushiisa ninkii dha asalaama buu ka radiyey faqaala wuxuu yidhi irjic noqo fasalli tuko fa innaka adigu lam tusalli ma aadan tukan ma aadan tukan salaaddi waa la diiday waa la anfiyey fasallaa waa soo tukada mar labaad uma jaaa waa yimid fasallama cala nabiy wa salam sal slm faqaala wuxuu yihi irjic noqo fasalli tuko fainaka lam tusalli alaaan saddex jeer baa nebi ku celceli hadba ninka waa la celinaya isaguna markii hore ma dhihin xaggee iga khaldan qofku hadduu ku dhihin waxaa iga khaldanna dee isagaa laga rabaa inay xaggiisa ka timaado faqaala wuxuu yidhi ninkii markii dambe soo dhuldhacay wladii bacaka bilxaqi baan ku dhaartay allay xaq kula soo diray famaa uxsinu ma wanaajinayo kayrahu sidaa kayrkeed ee facallimni ibar alla nebi allow hadda iisa intaa si aan si ahayn oo aan u tukan aqaan ma jidhe qaala nebi wuxuu yidhi idaa qumta ila salaati markaa u kacdi fakabir kibaaro uma qra' akhri maa tayasara wixii fududaada macaka macaada min alqur'aani uma arkac rukuuc xataa tadma'ina aa ka xasishid raakican xaalataa mid rukuucsan uma rfac kor u noqo oo ka toos xataa tactadila aa ka ekaatid qaaiman xaala tahay mid taagan uma sjud sujuud xataa tadmaina a ka xasishid saajidan xaala tahay uma arfac ka toos xataa tadmaina jaalisan xaala tahay uma sjud sujuud xataa tadmaina a ka xasishid saajidan uma afcal daalika arrinkaas samee fii salaatika salaadaada kullihaa dhammaanteed kullahaa kullahaa dheh dhammaanteed akhrajahu lbukhaari fi kitaab ilaadaan fiiri marka dadka inta sujuudaan ama rukuucaan macnaha madaxa ka dhugdhugsiinayo aan ku xasilayn dumaaninada xasilid baa laga rabaa haddii kale waxba kama jiraan wey ninkan xadiidkiisa waxaa lagu yaqaanaa xadiidu musiiu salaati ninkii salaadiisa xumeeyey arkaantii salaadoo dhan baa meeshan ku jirha badankeedii waa xadiidka axaadiida ugu muhiimsan arkaanta salaada laga qaatay weeyaan waay kaas buu ka mid yahay waaya xadiidkan ku dar baabu xujati man qaala qofka yidhi daliilkeeda daliilka uu haysto xujadiisa yidhi laa yujharu bilbasmalati bisinka lelama jahro kan yidhi xadiidu anasin ana nabiya sala allahu calayh wasalam nebi moxamed iyo wa abaa bakrin iyo wa cumara radia allahu canhuma kaanuu waxay ahaayeen yaftatixuuna salaata salaada kuwa ku furfurta bilxamdu lilaahi rabi alcaalamiin macnaha siraysigii weeye lelama jahraa lagu yiri baabku saas wey qolada qabto weeye alxamdulilah ay ka bilaabi jireen qolada le bisanka waa lala jahrayaayo waa lala dhawaaqayaan waxay leeyihiin suuradda magacyadeedaaba waxaa ka mid ah alxamdulilahi rabbialcaalamiin waxa weeyaan salaadda waxay ku furfuran jireen suuradda la yidhaahdo alxamdulilahi rabbialcaalamiin oo bisanka ka bilaabanaysa saasay iyana ku taxliilinayaan iyo jawaabo kale ayb weliba imaam الshaafiعي radia اllahu canhu وarضaah isagu dee bisinka waa lala jahraya imaamu shaafiعي waxaa la yidhi nin shiikhaa la weydiiyey imaamu shaafiعي maxuu la muuqday oo u noqday nin caan baxay ninkaasaa marka wuxuu yidhi saddex arrimood tan hore bisinkou la jahray markaasaa ilaahay isna magaciisi kor yeelay lala jahray magaciisi midda labaadna ma uu jeclaysan inuu madhab u sugnaado isagu wax samayso ee madhabkiisa xadiidka u ka dhiga xadiidka saxiixa ah xadiidka saxiixa baa madhabkayga ah waaye isagoo aaraa iskama qoran tan saddexaad naftiisibuu tiray isma qaadqaadin markaasaa ilaahay caan bixiyey oo sugay waaye albayaan fii madhab imaam الshaafiعي muqadamada taxqiiqeedaa lagu sheegay xumuraaniga uu leeyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bالsawaab aamiin